horta soomaalida waxa ku mahmahdaa nabar la filayey mhm ka naxid ka naxid male ma garan horta waxaad ay ku tusinaysaa musuqmaasuqa baahsan oo waddanka ka jira ma garan shacabkuna awal waa dareensanaa arrintaas marka waxaan anigu ku boorinayaa een, maamulka een, puntland inay ma garanaysaa kollow bal wixii hore tageene mhm waxa dambe inay isdaba qabtaan oo sharciga dadkii dadka dadka hantidiisa caadaystay inay iska dhumsadaan in sharciga loo loo horkeeno oo la xisaabtamo oo maamulka iswanaajiyo kuwa soo socda iyo kuwa hadda joogaba saasaanu ku talin lahaa caanadaa toddoba waa la qabtaay magacay waa sahre maxamed xaafadayda waa nayiw boosaaso haddaan horey u galo walaal waxaa la yidhi laba murantay masawday isku ra'yi bay noqdeen xukuumadda dhan oo maaliyadda baa la kala diraan dhihi lahaa ra'yigayga wasaaradda maaliyadda mid aada u baahsan baa kasoo baxay waana lagu fashilan yahay wasaaradda maaliyadda hala kala diro labadii ninba way murmeen waana masoobeen waa isku mid cali cabdullaahi warsame magaalada boosaaska kaala hadlayaa walaalow marka hore waa ina salaamay afar iyo tobanka iyo boqolka aynu ku salaamay mhm kabacdi waxa weeye barnaamijka waa la socday mhm
barnaamijkan waxa weeye wax cusub ma ahan waa wax waxa weeye musuq maasuqa oo puntland hareeyey weeye aada iyo aada u hareeyey hadda ka hor saan oo kale niman baddaas agaasimayaalyii ka aha saan oo kale ah ee loo magaranaysa yidhahdeen lacag baa xadde lacag baa xadde Eh, shaqadii baa laga eriyey dabeedna hawsha baa la watay marka waxaa halkaa eh, kaaga muuqata maamulka puntland oo dhan inuusan xalaal baahayn ay wax xaaraana yihiin oo hantida dadka ay si caadiya ay ka dhigtaan inay iyagu leeyihiin gabadii ber wa- way ka maqan tahay waana loogu talagalay in nin aan kiis lagu qaban haddii maxkamadu ay jirto cid Mm.
unbaa kiis la saari lahaa laakiin maxkamado kale oo haddeer kiis qaada baa jira marka waxaa ka maqan eh, feejignaantii waxa weeye waa qaad taye qaado weeye Eh, nin kasta oo maamulka puntland eh, xubin ka ah oo mas-uula oo sare waa caan bay ku noqdeen inay dadku xoolihiisa cunaan oo ay boobaan dabadeedna aan lala xisaabtamin ninna marka hadday xisaabi jirto oo ninkii eh, wax xada maxkamad la geyn lahaa oo laga goyn lahaa nina uma noqdeen laakiin waxaa ku cadaynaysa warqaada qaataya adiguna qaado inay waxaanu tahay oo wax guud oo laisloog yahay inuu yahay baa anugu qabaa baarlamaan baa jira odayaal baa jira maxkamadaa jira eh, indheergalad kalaa jira eh, dad kaloo caadiyaa jira sida wax looga qaban waaya waa wax adag weeye laakiin marka waxay kutusaysaa waxaanu inay tahay wax dadkoo eh, wa- mas-uuliyad wax allaala wixii mas-uul oo dhan uu lug ku leeyahay oo ay caadi ka noqotay war waxaa ka qaado ana haddana labadaa nin waxay kusoo shaabaxeen waxa weeye iyagaaba isa sheegayba waxa weeye xaqiibaa dilaacayba hebelleyntaasuu qaatay hebelleyntaasuu qaatay marka eh, wasiirku hadda meeluu lahaa waxaanu ka dhisaynaa kastan oo layaa laantis dhismada mhm kastanku waa saddex qol weeye siddeetan iyo shan kun baa ku dhisnay wiyo macquul maya siddeetan iyo shan kun baa ku dhisnay laba qol oo buluketiya ma ma ahan marka waxa weeye eh, war waa kudii guur oo qanshow guur wuxuu waa isku mid weeye marka eh, dad waxaa maqlaya leh ha laga cayriya shaqooyinka wasaaradda ha la kala diro war waxa weeye ilaahay inta laga yaabo tuugga ha la qabto oo maxkamad ha la geeyo oo ha la xiro oo ha la xisaaro oo waxa weeye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka iyo odayaasha puntland iyo waxgaradka oo dhan waxaa leeyahay war musuq maasuqu kan wax cunaya keliya ku koobnaan mayo dadkoo dhan buu aafaynayaa puntland oo dhan buu aafaynayaa irka roob ka heli mayno dhulkana naq ka heli mayno baddaas way guraysaa haddii musuq maasuq uu saa u soco marka waxaa leeyahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka odayaasha indheergaradka reer puntland intay kacaan musuq maasuqa wax ka qabteen oo ilaahay ha ka yaabeen yaa lagu fiirsan dalka iyo dadka dad baa hantidoodii la boobay maalkoodii la qaatay dad baa guri ku dhisanaya caruur siisanaya ka- eh, marka waxaan leeyahay war mas-uuliyiinta ugu sarreysa dawladda ilaahay intay ka yaabaan ha la xisaabtameen dadka shaqaalaha oo ah puntland yayna noqon kuwa puntland dadka ka shaqaysta ha noqdeen kuwa xalaal ah oo dadka u shaqeeya oo dadka hantidiisa ilaaliya magacaygu waa maxamed axmed celini waxaan xaafadda laan hawada arrimaha la wasiirkayga xisaabiyihu isku eedeynayaan waa waxaan eedeyntaan waa wax weligeed soo jirtay eedeynna ma dhaafto dalka dad baa loo doortay madax iyo baarlamaan inay dadka la xisaabtamaan oo baarlamaanku la xisaabtamo oo maxkamadii la xisaabtami lahayd iyo wixii dhan la diyaariyo laakiin eedeyn maalin kasta aysan ku ekaan Een, wax kuwa ka horeeya baa saas oo kale loo eedeeyey ina lagu maxkamadeeyey ina lagula xisaabtamana ma hayno Een, waxaan aad u jeclaan lahayn haddii aan nahay shacabka in lala xisaabtamo dadkii aanu ama dooranaa la xisaabtamaan waxaa weeye horta kow marka hadda maxkamadii ma dhisna laakiin baarlamaanka waa inay la xisaabtamaan madaxda ugu sarreysa marka hoos loo sii xisaabtamaa codobkii la howlgeliya wixii dhan la xisaabtamaa laakiin haddii maalin kasta eedayn aysan dhaafin wixii maalin kasta waxay noqonaysaa musuq maasuq iyo dadkii inaysan maamulka ay dhisteen iyo dowladoodii labaatan jirsatay inaysan ku kalsoonaan maalin kastana aysan eedayn dhaafin